آله وصحبه وسلم وبعد kitaab alxaj baynu ku dhex jirnay baabka lix iyo lixdan baabu tacjiili min jamcin iyadoo laga degdego musdelifa ama la dedejiyo dadkii ducafada ahaa can cubaydillaahi bni abi yaziid annahu samica bna cabbaasin yaquul ninkaas wuxuu maqlay cabdilaahi oo leh ee cabbaas ana anigu miman dad baan ka mid ahaa qadama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguu horu mariyey laylata almusdelifa habeenkii musdelifa laga sii guuraynayey ee salaada subax kadib laga tegayey anigu dadkii habeennimadii uu guuro geliyey baan ahaa fii dacafati ahlihi maca dacafati ahli ehelkiisa kuwii iska tamarta daraa dumarkii iyo carruurtii ayuu igu daray ibnu cabbaasta sidaynu ognahay cilmi badan ha lahaado laakiin nin da-yar buu ahaa taqriiban saddex iyo toban jir meelahaasuu ahaa can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi qadamanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama laylata almusdelifati ayuuna hormariyey oo uhi intaan subaxii mawjadu isku soo dhicin iyo dadka faraha badan saxmadooda ka sii horeeya haddaa iyo tihiin uqaylimata bani cabdilmudalib reer bani cabdilmudalib carruurtoodii weeyi waa khilmaanun uqaylima waa carruur yar yar macnaha inamadii yaryaraa oo maaragtay khilmaantii oo lasii taskiriyo weeyi calaa xumuraatin dameeraanu fuushanayn fajacala markaa nebigu wuxuu bilaabay isaga oo nala ciyaaraya yaldakhu afhaadana ina uu dhirbaaxo bawdyaha iyaga yaldakh waxa uu dhirbaaxayaa afkhaadana waa jamcu fakhid bawdyaha iyaga wayaquulu wuxuu leeyahay ay bunaya yaryarkaygiiow laa tarmul jamrata buurtaha tuurina xataa tadluca ashams jeeray qoraxdu soo baxdo macnaha fursad waxaa u haysataan inaad sii qadintaan oo buuraha tagtaan ilaa habeenimada waktiga laakiin tuuraysaan markay qoraxdu soo baxda ha ahaato waa la ciyaarayaa nebigu gacantuu kaga dhuftay bawdyada alladku buu ku hi abu daawuud addarbu allayinu waa ku dhufashada dabacda san weeyi bawdyuhu saa uga dhirbaaxayay suulaha yaryarkaygiiow markay qoraxdu soo baxdo unbahashaa buurta tuura marka xadiidku waxa uu caddaynayaa siduu ugu naxariisanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkiisa qof waliba waxa uu kari karayo ayaa uu diinta u tilmaamayey carruurta iyo dumarkuna guud ahaanba inay ducafada ka mid yihiin ayaa halkaa inooga muuqato waata laydhaa waa maatidii qof aanad dhalinna inaad aabba odhan karto ayaa halkan aynu ka aragnay qof aydaan walaalahaynna inaad walaal odhan karto haddii aanay abtirsiimo ahayn yaryarkaygiiyow buu leeyay manuu dhali rasuulku sala allahu calayhi wasalam can ibni cabaasin qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yuqadimu ducafaa'a ahlihi ehelkiisa kuwooda aan itaalka badnayn bikhalas wakti madowah ayuu kaxayn jiray khalasku mar wuxuu noqdaa waaga dabadiisa marna ka horba imika waa kan waa ka hor wey waya'muruhum wuxuu farayaa yacnii rasuulku ujeedaaye laa yarmuu laa yarmuuna aljamrata buurta inaanay tuurin buu amarku siinayaa xataa tadluca ashams ilaa ay qoraxdu soo baxayso markaa sida fadliga badani waxa weeye qofkii itaalkiisu iyo awooddiisu ay fiican yihiin inuu habeenkii xaggaa soo seexda musdelifa waaga ku salaada subax kusoo tukado kadibna kasoo dhaqaajiyo bacda subax qoraxdoo soo baxday buuraha uu sii tuuro haddii itaalkii awooddu ay u saamaxaysana dawaafkii iyo sacigii iyo intiiba uu israaciyey maca xiirashadiina ay kasii horreysay sida fiicani waa si hadduu qof kari kari waayana wuu ku gaabsan karaa un buuraha markuu tuuro inuu mina iskaga noqdo waxaa markaa mas'alada culimmadu ay isweydiinaya ay tahay goorma ayuu camalladan xajku goormay gelayaan haddaba waktiga camalada xajku ay gelayaan habeenka musdalifa marka laga yimaado waa goorma waxay u badan yihiin waktigoodu inuu ka soo bilaabmayo min muntasafi lleyl habeenka kala barhkiisa habeenka mar haddii la gaadho kala barhkiisa waxaa gaadhay waktigii buurta la tuuri lahaa la xiiran lahaa la dawaafi lahaa waana waktiganuu soo fasaxay da-yartan iyo ducafada rasuulku sala allahu calayhi wasalam asmaa bintu abibakr ninkii shaqaalaheeda ahaa waxay odhan jirtay berigii dambe waxaad ii eegtaa way iska cibaadaysan jirtay markay habeenkii musdelifo joogto oo waa dayixii ma dhacay ayay kolba leedahay dayixii dayaxaas aylan saacad cajiib ahoo bishuna dee waa habeenkaa waa imisa waa toban markaa dayixii oo toban ah mar walba wuu iska jirayaa beri walba ila dayixii baa lagu cibaadaysanayaa waa dayixii ma dhacay markuu dayixu dam yidhaahdo ayaa ay sii dhaqaajin jirtay marka dadkii duca halkay ka daliishanayaan culimaduna waxa weeye maadaama dadkii ducafada ahaa la fasaxay habeenka gelinkiisii dambe waxa cad in waktigii tuurashada buurta iyo xiirashadiiyo waktigaa uu gelayo waayo haddii aan waktigani joogin iyaga laftigooda ruksad umay noqoteen oo fursad umay heleen cibaado aan waktigeedu joogin xataa ka daciifkaa looma fasaxeen ee waxa weeye qofkan daciifkaana fursaddu ka faa'idaysanayaa mubaax bay u tahay qofka kale ee aan daciifka ahayna inuu waktigaa tago waa looga fadli badan yahay wuu tegi karaa waktigii wuu galay laakiin afdalu maaha isaga haddii itaalkiisa iyo awooddiisu ay buuran tahay waa mulaxada muhima waayo mararka qaarkood buu qofku intuu ambado basasiya wax mushkiladda xajkuna waa baabuurun intuu kaa soo qaado carafa musdelife in yar uu kugu hakiyaa laga yaabaa meeluu maraba intuu waayo inuu maka kaa tuuro oo gebigiisaba baarkinka u horreeya uu istaaga ama xaramka agtiisa uu noqdo waayo dariiqyadii baa la xidhayaa halkaasoo quraad maraysaa unbay ku odhanayaan taraafi ma jiirayn kartid minana ma geli kartid xaramkii tag markaa qofku hadduu intaa salaadii subax gaadhinba xaramkii ku dego dawaafkii iyo sacigii sameeyo jabaraadkii iyo xiirashadiina usoo noqdo ifcal walaa xaraja un weeye sida afalkaana waynu sheegnay can asmaa annahaa ramat iljamrata buurtii bay tuurtay qultu waxaan idhi innaa ramaynaa aljamrata bileyli ninkii la socday wuxuu idhi oo waa sidee buurtii habeen baynu tuurnaybe habeenkii ciidda qaalat waxay tidhi innaa kunnaa nasnacu haada annagu sidanaanu samayn jirnay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waktigii rasuulka macnaheedu waxa wey mar haddii habeenka gelinkiisii dambe la gaadho dadka waa loo fasaxay wey can jaabirin qaala wuxuu uhi afaada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu soo dhaqaajiyo musdalifu ka yimi wa calayhi asakiina deganaansho ayaa dushiisa ahaa si degan buu u soconayay habeenkaa ciidda wa amarahum nebigu wuxuu faray an yarmuu inay buurta ku tuuraan bimidli xasal khaf qururux finiinka wax la eg khadfigu waa finiinka xasana waa qururuxa qururuxa finiinka wax la alla eg oo yaryar wa awdaca fii waadi muxasar muxasir dooxa waadi muxasar la yidhaahdo ee naaroo leh carabtu ay u yaqaaneen waadi naar meeshii gantaalaha ilaahay uu ku soo daayey tarmiihim bixijaara min sijiil kayran abaabiil ilaahay uu kusii daayey halkaa markuu marayana wuu degdegay walaa awdacuu khilaalakum soo ma ahayn aayadda yabquunakum alfitna walaa awdacuu bimacnaa asracuu wa awdaca fii waadi muxasir dooxaa marka uu marayo asxaabulfiil lagu halaagay wuu yala degdegay waa dee duruuftii baa keento dooxa laftiisii baa tendhooyin laga dhisay imanka oo xujaajuba markii midig ka buuxsantay ay gelayaan baabu ywmi اlxaji اlأkbar maalinka xajka weyn ayaa laga warramay maalinka xajka weyne qur-aanku uu sheegay waa kee وأdاn min اllahi وarasuulihi ilى الnaasi ywma اlxaji اlأkbar ana اllaha bariء min اlmushrikiina وarasuulه ywm اlxaji اlأkbar buu xadiidku fasiraya maalinka xajka weyn can ibni cmar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam waqafa ywma naxr wuxuu istaagay maalintii ciidda bayna aljamaraat buuraha la tuuro dhexdooda fii fi alxajati allatii xaja xajkii uu xajay dhexdiisa faqaala wuxu uhi ayu yawmin haada maalinkan waa kuma qaaluu waxay dhahan yawmu naxr waa maalinkii geela la gowracayay qaala wuxuu uhi haadaa yawmu alxaji alakbar maalinkii xajka weynaa weye waa maalinka camalada xajku u culus yihiin xajka yarina waa carafa ama xajkii weynaa waa kii arkaan islaamka ahaa xajka yarina waa cumrada can abi hurayrata qaala wuxu uhi bacahanii abu bakr abu bakr baa i diray fii man dad buu i raaciyey yu-adinu ogeysiiska bixinayey yowma naxri bimina maalinkii geela la dhuundhabayey ee ciidda dadkii ogeysiiska suuratu tawba ay sheegtay bixinayey ayuu raaciyey ogeysiiskiina waxa weeye allaa yaduufa bacda alcaam sanadkan kadib inaanu soo dawaafinba kacbada mushrikun mid gaala gaal dambe oo soo xajaya oo soo cumraysanaya oo xaramka xarameynka iman kara ma jiro walaa yaduufa bilbeyti curyaan mid qaawaniina sanadkan kadib ma dawaafi karo kacbada wa yawmu alxaji alakbar yowmu nnaxr maalinka ogeysiiska la bixinaya suuratu tawba ay sheegtay xajka weynina waa maalinka ciidda waalxaju alakbar alxaju xajka weynina waa xajka intaasaa markaa aayaddii ayaa tafsiir u baahatay yowm alxaji alakbar marka yoomkaasi waa yowmu naxr xajka weyni marka la idhaha waxaasaa weyn maxaa laga fahmayaa waxaasaa yar waxaasi wuu weyn yahay iminka haddaanku idhahda inankani waa kii weynaa dee ku kalaa ka yar wey marka xajkani waa kii weynaa xaj kalaa ka yaroo cumradaa wey alxaju alakbar xajka weyn ee maalinkani la weynaaday alxaju weeye waalxaju اlasqar qariinuhu اlcumra cumradii la saaxiibka ahayd wey qowlkaas saasuu leeyay xadiidku waa صaxiix qaaf baa wariyey oo looga jeeda muttafaqu calayhi weeye duuna qowlihi may warinin yowm alxaji alaكbar intaa may warinin saxiix maaha macnaha istitnuhu wuxuu u socdaa way wariyeen tu u socda laakiin saxiixa uma socdo waa saxiixa waanay warin weye shaykhayn baab اlأshhuri اlxurum bilaha xurmadana in lagu sheegaana waa muhiim waayo axaadiista waxay fasiraysaa qur'aankii kariimkaa iyo aayaadkii xajka ashhuru xurumka muqadasaadka mid walba inaad tafsiirkiisa heshaa waxay keenaysaa inaad hadhowto aayadda fahmi karto can abi bakrata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam khadaba fii xajati xajkii ugu dambeeyu xajay buu nebigu khudbad akriyey faqaala wuxuu nebigu yidhi ina azamaana qad istadaaraka hay-atihi yowma khalaqa asamaawaati waalard ina azamaana waktigii qad istadaara wuxuu u wareegay ka hay-atihi sidii uu ahaa yowma khalaqa allahu asamaawaati waalard maalinkuu ilaahay samooyinka iyo dhulka abuuray sidii uu waktigu ku bilaabmuu u wareegayey sidii buu u wareegay asanatu itnaa cashara shahra sanadku waa labiyo toban bilood minhaa arbacatun xurum afar bilood oo xurmala baa ka mid a halaathun mutawaaliyaat saddex way isku xidhiidhsan yihiin dulqicdati wa dulxijati waalmuxaram warajabu weeye ka afraad bisha warajabu mudara bisha rajabu mudar laydhaah aladii bishaasoo bayna jumaada athaaniya wa shacbaana jumaada athaani iyo shacbaan bisha u dhaxaysa way rajab laydhaah sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan ku caddeeyey waxaa xusid mudan tafsiirna u baahan maxay tahay macnaha odhanaya waktigu wuxuu u wareegay sidii uu ahaa maalintii ilaahay uu caalamkan abuuray siduu ahaabuu hadda u wareegay yaa macnihiisa garanaya man aladii yacrif tafsiira hada alxadiid baaraka allah fiik waayo dalabada wuu ku adkaada xadiidku macnihiisu waxa weeya waxaa la ogaa carabtu maxay ku samayn jireen bilaha nasi waxaa la yidhaha soo ma suuratu tawba ilahay ku sheegay aayadda maxay ahayd inama anasiiu ziyaadatun fi lkufr dibdhiga bilaha ilaahay la dibdhigaya waa gaalnimo la kororhsaday jaahiliyadu waxay leedahay dawakhaad badan waxay odhan jireen marka ay geela soo dhacayaan ama dagaalamayaan ayay odhan jireen bishan horta reer hebel baynu ayay dagaalkoodii ku wajahnaa goortaynu ku duulayne waa bilma waa muxaram ma muxaram baa u niyood inay tadambetay tan waynu hilaacinaynaaye oo waynu dagaalamaynaye muxaram u niyood inaynu riixnay u niyooddu way soo socotay inaynu riixnay ka soo qaado ta dambe ay noqotay waaya sidii bay ku riixeen haddana dagaal dambea sanadka dambe la isqabsanaya matanay kal hore ku beegnay sii riix haddana riixidaasaa lagu waday waa lagu waday waa lagu waday lagu waday qudrada alla waxay keentay waktigaanu nebigu la hadlaya calayhi salaatu wasalaam sidii loo riix riixayay inay afartii bilood kusoo beegmeen bilihii ilaahay ugu talagalay oo riixidii ay ka ba'day oo sidii loo waday ayay kusoo fadhiisatay meesheedi oo adiga arkay oo sanadkan qamariga ahay ka shamsigaa wuu ka yaryahay wuu soo socdaa waxaa laga yaabaa inaad lix bilood siddeed bilood marka dambe saddex iyo soddon sano marka aada marayso ayuu saddex iyo soddon sano ka hor biluhu ku beegmaa qamarigu ayuu imika ku beegmaya saas oo kale tartiib noocaas qad istadaaraka hay-atihi sidii uu ahaa ee saxda ahayd buu u wareegay imika yowma khalaqa asamaawaati waalardi siduu u wareegayay ayuu maanta waafaqay oo markaa khudbadiisii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay iswaafaqday waktigiioo carabtu ay halkii sidee u wadeen wadeen maanta kusoo fadhiistay marka haddii aan tani jiri lahayn oo ummadda deegaanka ku nooli bilihii ay u qabi lahayd meel kale iyagoo maraya maanta dee wuxuu odhan lahaa bilaha halkaa la dhigay sax maahee ogaada oo waa waa bilihii xurmada lahaa waa kuwan maanta ogaada buu odhan lahaa sanadku waa labiyo toban bilood waa sanadkii qamariga ah ee cibaadooyinka lagu tiriyo afar bilood oo xurmale baa ku jira kan kale ee shamsiga ama bilahan kale la tirsado miilaadi iyo dabtuur iyo waxaa doonto dhowda isagoo afar bilo waa bilaa bila ashhurulxurum weeye ashhurulxurum male isagu wuu isugu baxsan yahay saddex way isku xidhiidhsayna waa kaa nabigu sheegay bishanna rajabulmudar baa la idhaha rabadaan bay mudi udhaxaysa maxaa loogu bixiyay rajabulmudar qabiiladii carbeed reer mudar la odhan jiray ayaa si gaara u weyneyn jiray magacii baa loo raaciyey markaa dee dabcan dee waxaa ku xidhanna alxaju ashhurun macluumaat bilihii xajka iyo bilihii xurmada lahaa ayaa wada socda intoodii badnaa baabu man lam yudrik carafa qofkii aan carafa soo gaadhin muxuu yeeli can cabdiraxmaan ibni yacmara ibni yacmar adaylami qaala wuxu uhi ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam wahuwa bicarafa rasuulkii ilaahay oo carafa joogaan weyne sanadkii wadaaca fa jaa'a naasu dad baa yimi aw nafarun min ahli najdi ama qabiilo reer ooga ah ayaa yimi dhulka taagga ah ka yimi fa amaruu rajula nin bay fareen fanaadaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ninkii baa dhawaaqayoo wararadoo bal dhawaaq bay idhaaheen ninkii wuxuu ku dhawaaqay kayfa alxaju war xajku waa sidee loo xajayaa waa niba miyiga ka yimi nebiguunbay kusoo beegeenay soo bidhaansadeen dabeedna waxay idhahdeen nebigiina ma aragnaa meeshu daba laga yaaba inuu kaga qarsoonyo ummadda faraha badan jahligiina waa jiraa baahidiina way jirtaa kolkaasay idhahan waxaad tidhaahdaa sidee loo xajayaa intii buu ku yeedhiyey fa amara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rajulan nin buu nebigu amar siiyey fanaadaa kiina uu dhawaaqay ilan yeedhma yeedhmay leedahay kii kuu dhawaaqay waa loo dhawaaqay markaasaa wuxuu leeyahay alxaju alxaju yowmu carafa waa xajku xajku waa carafa carafaa lagu ururayaa maahae ilaashada iyo idin dhaafin weeye man jaa'a qofkii yimid carafa qabla salaati asubx salaada subax ka hor min laylati jamcin habeenkii musdalifa qofka yimid halkee yimid carafadan yimid weeye habeenkii ciidda intaan waagu baryin qofka carafa soo maray fatama xajhu fatama xajuhu xajkiisii wuu dhammaystirmay waka mar hadduu soona xidhay carafana istaagay khalaas wixii kale waa soo raac ayaamu minan halaaa waa mubtadiya khabarkiisa maalmaha mina waa saddex un faman tacajala fii yowmayni qofka laba maalmood gudahood ku dhaqaajiya ku degdega falaa isma calayhi dembi ma saara waman ta'ahara falaa isma calayh qofka dib dhacana dembi ma saara ee macnaha saddexda dhammeeya ogeysiiskaasi wuxuu ugu soo koobay rasuulka ummadda ayaamaha camalkay gudanayaana lafdhabarta u ah marka carafo wuu tilmaamay musdelifana wuu tilmaamay ayaamu minana wuu tilmaamay inta sugaysaaba waa intaa carafa musdelifa ayaamu mina khalaas ayaamu minana dee marka ciidda la dhaafo waa saddexdan ka dambeeya qofka laba uu ku gaabsan karo uma ardafa rajulan khalfah nebigu markaa nin buu fanka dambe saaray fajacala yunaadii bidalik ninkii sidiibuu ku dhawaaqayay wa fii lafdin qaala alxaju maratan mar kaliyu yihi alxaju carafa riwaayadana waxay tilmaantay laba jeer alxaju alxaju carafa halkaa waa laga yaabaa dee markii aynu sii soconnay waa kii xuseeyenu galabnimadii usaama uu fanka la saaraa waktiga dambena fadl ee intaan carafo laga bixin baa laga yaabaa inuu ninkan ogeysiiska u dhiibay can curwata bn mdrs aلطaئي qاal ataytu rasuul الlahi slى الlahu عalayhi waslm bاlmowqif yaعni bijamci nebi moxamed oo meesha jamci la yidhaahdo jooga ayaan u imid buuri ama mowqifkaasina waa musdelifa qultu jiئtu ya rasuula الlahi min jabli طayb waxaan ku yihi rasuul allow waxaan ka imi buurtaa dayb qabaa'ilkaa dayb buuraha ay degaan aklaltu madiyati gaadiidkaygii waan daaliyey wa atcabtu nafsii naftaydiina way daashay waa daaliyey siduu u daaliyuu fasiro wuxu uhi wallaahi maa taraktu min xablin meel taagan kamaan tegin meel kor u taagan ilaa waqaftu calayhi waan isdul taagay fahal lii min xaj xajkaygii ma ansaxay carafo doondoon baa lahaa ninkani waxa uu leeyahay buurahaasaan ka soo dhaadhaco aqoon mali waxaan se maqlay xajki iyo buuruhu way isleeyihin marka la xajayo meel taagan baa la bidhaansadaa ayaan maqlay dee buur walba soo maray buurihiina soo maray xibaashiina soo maray xabliguna waa bataaxa burciidee weyn ee taagaga ah meel waloo taagan baa awrkii iyo anigii ku daalay waxaan sii mudhiyey miyay meelin ku dhaafi dabxidh baan ku sameeyey dhulkii ilaahay oo dhan daalay haddaba xaj ma leeyahy macnaheed waxa weya ma waafaqay carafa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu waxa uhi man adraka macanaa haadihi الsalaa qofka halkan nagu soo gaadhay salaadan iyada ah salaaddii subaxa ee ciidda wa ataa carafaat qabla dalik carafana soo maray subaxan ka hor layla aw nahaaran ama wuxuu soo maray habeennimo oo habeenkii ciidda ah ama maalin buu soo maro gelinkii dambe bisha sagaalahayda faqad tama xaju xajkiisii wuu dhammaystirmay wa qadaa tafatah wasakdiisiina wuu gutay ama camalkiisiiba dheh wixii dee la doonaya inuu iska qabto iska nadiifiyana wuu iska nadiifiyey uma liyaqduu tafatahum tafadkii ilaahay qur-aanka ku sheegayna wuu la yimi marka ninkaasi xajkiisii wuu dhammaaday camalkiisiina wuu gutay marka ninkii jawaabtii wuu ku qancay waayo dhulkii uu soo maray bay dee carafo ka mid ahay carafo waa yaqaanay markaa ee buuraheedii kol haddaad jiiddii carafo soo martay oo buurahaad soo martay ay ka mid ahay halkanna subaxii nagula tukantay dee carafo iyo musdelifaba waad jamcisay warkaagii waa dhan yahay wixii kale ee soo hadhayna dee waa waajibaadkii la garanayay baabu nuzuuli biminan degitaanka mino la degayo maalinta ciidda iyo inta ka dambaysa macnaha camaladiibaa sii tartiibsan oo sii dhammaanaya can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nin asxaabtii nebiga ka mida waxaa laga warinayaa jahaaladiisi iyo garasho la-aantiisuna dhib male xayثu ina الصaxaabata kulahum cuduul qaala wuxu uhi khaطba الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama الnaasa biminan ummaddii oo mino joogtuu khudbadu akhriyay wanazalahum manaasilahum markaasuu dejiyey meeshoodii meeshoodii buu dejiyey oo isagaa u kala calaamadiyey halka ay kala degayaan siduu ugu kala calaamadiyeyna waa sidan faqaala markaa rasuulku waxau idhi liyanzili اlmuhaajiruun muhaajiriinta raggii la odhan jira la yaqaano ha degaan haahuna halkan wa ashaara wuxuu farta ku fiiqay ilaa maymanati alqibla qiblada midigteeda waalansaaru haahuna ansaartuna halkan ha degaan wa ashaara ilaa maysarati alqibla qiblada bidixdeedu ishaaray labadaasi markay kala degaan uma liyanzil innaasu xawlahum intaa kadib dadku hareerahooda ha degaan ummadda gundhigeedu waa labadaa qolob diinta ilaahay labadaasa u saldhigay iyadoo duulimaad lagu yahay oo dalkiiyo dadkaba loo diiday muhaajiriin iyo ansaar ayaa u baxay qur-aankuna labadaa qolo ayuu xusay lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim qolada kalena muxuu yihi waaladiina tabawa'u daar waasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina waalansaar inta kale waladiina tabacuuhum biixsaan weeye labadaa qolo oo qiimo badnaa ayuu boos ama saldhigoodii u cayimay inta kalena wuxuu yihi dee ku xeernaada un haddaba gundhigu waa labadaas sii hareere digown marka waxa isweydiin leh dee minaa la joogaa qibladu waa sidee macnaha mawqico tilmaanta mawqicu waa noocee qibladii lama jooga iyo kacbadii iyo xaramkii iyo maka toona minaa la joogaa minana goobta laga joogaa waxa weeye halkan imika uu yahay masjid ulkhayf oo buurahan la tuurayo koonfur galbeed kaga beegan markaa culimadu markay sharxayaan waxay leeyihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa intuu istaagay iyadoo masjidna lagu sheegay xagga dambe aynu ku arki doonaaye ayaa wuxuu u jeedsaday qiblada halkaa iminka masaajku ka dhisan yahay buu istaagay qiblada u jeedsaday markuu qiblada qofku u jeedsaday qibladii buu haystaa qibladan la sheegaya waa qibladii buu qaabilay kolkaasuu dhinacan ha degaan reer muhaajiriintu dhinacan ha degaan isagoo qibladii ujeedu qolada kalena bidixda ha degaan qibladii markuu u jeedsado qolana xaggan ay degaysaa qolana xaggan tilmaantu waa nooca baabu ayi yawmin yakhtubu bimina maalinteebuu mina ka khudbad akhriyaya xajku dhowr khudbadood buu leeyahay toddobaad sagaalaad koob iyo tobnaad iyo maalinka la baxayo way isku yarka khilaafaan laakiin khudbadaha maalmahaasay u badan yihin can rajulayni min bani bakrin qaala ra'aynaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yakhtub nebigoo khudbad akriyayaanu aragnay bay dhah bayna awsadi ayaami atashriiq maalmaha hilbawaradhka dhexdooda wanaxnu cinda raaxilati annaguna gaadiidkii uu ka dul khudbadaynayay baanu ag joognay wa hiya khudbatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allatii khaطaba biminan waa khudbaduu mina ku akhriyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka maalmaha dee ayaamu tashriiq baa lagu yidhi waa mid ka mida maalmaha dhexe baabu man qaala qofku yidhi khaaba yowma naxr waa khudbadii baynu gallay afarta ahaa ee loo akhriyaya ummadda qaarkoodna ka horreeyeen qaarkoodna ka dambeeyeen xajka qaarnada xajka dhexdiisa aayeen waa isla xajkii uun can ilhirmaas bni ziyaad albaahili qaala ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama yakhطbu الnaasa calى naaqatihi اlcadbaa hashiisii magacaa la odhan jiray ayuu ka khudbad akhriyaya yowma aladxaa maalinkii tobnaad biminan marka halkaa horena ayaamaha tashriiqa dhexdooda baad soo aragtay marka maalinkii toddobaad wuu akhriyay kii sagaalaadna wuu akhriyay kii ciiddana wuu akhriyay ayaamu tashriiqana mid buu akhriyaya khudbado waa sidaa haadihi naaqa cadbaana waa la ydhaha qaswaana waa la ydhaahdaa labada magacba iyadaa leh way dhagoo ne neefka dhegta go-an ayaa magacyadaa la yidhaha marba hore aynu soo tafaasiista soo sheegnay taasina wuxuunay muujinaysaa qofku marka ummadda wax u sheegayo inay ku wanaagsan tahay maqalkiisa iyo muuqaalkiisaba in la arko oo qofkii dadku ficilkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ilaa wax badan buu ficil ku siinayaa ummadda oo muuqaalka ay ka qaadanayaan saasuu ku wanaagsan yahay si aanay dadku uga dhicin nafta bani aadamku waa daciif marka aragooda iyo maqalkooda si ay wada socdaan sidaa daraaddeed buu nebigu kor uga kacay oo hasha dusheeda uugala hadlayay iyo si uu codku u gaadho ummadda iyadoo laga faa'iidaysanayo neefkana in lagu xambaari karo ama dushiisa la saari karo wixii aan cadibaadku ahayn qof iyo in laba inay fuulaan neefkii geel ahaa wax badan oo culaysa kuma hayso can abi umaamata qaala samictu khudbata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama biminan yowma annaxr mina ayuu maalinkii ciidda ka khudbadaynaya marka halkaa waxaad ka aragtay khudbaddii waynu soo marnay carafa khudbaddii yowmu naxri baynu aragnay khudbaddii ayaamu tashriiqna waynu aragnay waxyaabaha ummadda ka wacyigelinayaana waa wacdi iyo waano qalbigooda uula hadlo camalkoo uu saxo diintooda iyo dunyadoodaba dadka waxbuu uga sheegaya baabu ayi waqtin yakhdubu yowma annaxr maalinka ciidda waktigee weeye waktiga khudbadda la akriyaya can raafic bni camrin almusni qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yakhdubu annaasa biminan goorma goormuu mina dadka u khudbadeeya waktigee xiina irtafaca aduxaa markii barqadu ay kor isu taagtay barqo dheer oo harka digtiisa waktigaan idhaan la gaadhin duhurka calaa baklatin shahbaa baqal buu fuushanaa midabkaa leh waa midab isugu jira un markaa madow bacad waxaan aynu idhaahno haddaan iyo tiixtiix iyo waxyaaba yar noocaas وعلي رضي الله عنه عليna يعبر عنه dadku kasii gaadhsiinaya والناaس dadkuna بينa قاaعد وقائم mid fadhiya mid taaganba way lahaayeen marka halkaa waxaa kaaga muuqday khudbadda caraفo mooyaane inta kale way ka horeyn kartaa salaada waanay ka dambeyn kartaa khudbadda caraفo iyada waktigeedu waa waktigii khudbadda ay ka dhacaysa jumcadu waa la adaami markaasaa khudbadihii la samayn salaadihii oo la jamcinayaana way ku xigayaan amaa maalmaha kale sidan aynu arkayno gelinkii horey qaar ahaayeen intooda badanina bacda duhurkay dhici jireen jamaca u badani markuu joogo baabu maa yadkuru اlimaamu wuxuu u baab yahay imaamku wuxuu sheegayo fii khudbatihi bimina markuu mina ka khudbadaynayo muxuu hadalkiisa dadka ku wacyigelinaya ugu sheegaya axkaamtii weeye macnaha waxaa lagu soo sheegay khudbaddii kow waktiyada ay dhacdo laba macnaha ayaamahan ujeedaa iyo maalinka laftiisa waktiga ka dhacayso haddana waxaa laga hadlayaa muxuu odhanayaa mid waynu soo marnay ummadda wixii uu sheegado khudbaddii carafa khudbat alwadaac waynu soo aragnay oo aada iyo aada u faahfaahsanayd kuwanina ansaagta iyo camalada inuu ummadda iyo axkaamta ka wacyigeliyaday muujinayaan hoosba hadal leh maalinba wixii ku munaasibu dadka u sheegaya can cabdiraxmaan bni mucaad ataymiyi qaala khadabanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama wanaxnu biminan annagoo mina joognu nebi maxamed khudbad noo jeediy ummaddu intay laegtay sideeba u xiisaynayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam reer makaa jira dadkii kalea jira ummad boqol kun ka badnayd bahay haddana waxay isweydiin laha siduu nebigu u gaadhsiiyey asxaabigaaba sirtan inoo sheegay iyo mucjisadan markaasaa wuxuu uhi fa futixat asmaacunaa dhegahayagii unbaa la dheereeyey il dheer mooye weli dheg dheer miyaynu haynaa dhegtii unbaaba dheeraatay xataa kunnaa jeer oonu ahayn nasmacu kuwa maqla maa yaquulu nebigu waxa uu leeyahay wanaxnu fii manaasilina annagoo xaafadaha iyagii iska joogna dadku inta badan khudbadda way usoo ururayaanoo waa innagaa soo aragnay qaacid iyo qaa'im inay ahaayeen laakiin dad baa jira ama ducafoah ama dee aan soo gaadhin oo halkoodii jooga meelihii ay ka deganaayeen mina bartii aanu joognay buu nin waliba sameecaddii nebiga ka maqlay ila ilaahay baa u dallaceen waa mucjizaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam maqal dheer oo aan la adeegsanaynin telefoon iyo sameecad toona waa urtii dheerayd ee la siiyey nebi yacquub calayhi salaam oo kale fadafiqa yucallimuhu manaasikahum u fiirso wuxuu sheegayaa waa waxan dafiqa bimacnaa sharaca wuxuu bilaabay yucallimuhum inuu ummadiisa baro iyo asxaabta manaasikahum camaladooda wa arinaa manaasikana camalada aanu gudanayno ilaahay ow na na tusi buu lahaa nebi ibraahim kitaabkaynu ku jirnaana waa kitaabu lmanaasik waa camalada xajka iyo cumrada manaasigta marka wuxuu u sharxayaa axkaamta iyo maalinba waxa la qabanayo xataa balaqa aljimaar jeeruu gaadhay buuraha macnaha socod buu ku gaadhay ma aha ee sharixii uu sharxayay axkaamta ayaa wuxuu soo gaadhay inuu wax ka sheego buuraha tuuristooda fa wadaca wuxuu dhigay usbucayhi labadiisa farood asabaabatayni ee murdisooyinka la idhaahdo ayuu faraha geliyey dhegah uma qaala markaasaa wuxuu hi bixasa alkhadfi irmuu bixasa alkhadfi war waxaan idin leeyahay quruuruxa ku tuura finiinka wax la-eg buurta si gaara buu halkaa u calaamadinaya codkuu rabaa inuu kor u dheeraado markuu dhegaha awdayo ee uu farta gelinayo dadkuna had iyo jeer dee waa laga yaabaa berigaada in shaydaan tuurkaa iyo fikraddaasi iska yaro jirtayoo wax waaweyn meesha ay ku tuuri jireen quluwigii iyo xadgudubkuu diidan yahay walow qururux la tuurana ha aadeen markaa wuxuu hi waxaan idin leeyahay bixasal khadf war kaahoy dhagaxa yaryar ee finiinka uma amara almuhaajiriin muhaajiriintiibuu amar siiyeyoo fa nazaluu way degeen fii muqadami lmasjid masjidka xaggiisa hore wa amara alansaarana amar buu siiyey reer ansaareedoo fanazaluu min waraa'i almasjid masjidka xaggiisa dambay degeen uma nazala annaasu nazala annaasa mise nazala annaasu in mar hadduu ficilku laazim iyo waa in faacil la siiyo nazala annaasu dadkii waxay degeen bacda daalika intaa kadib marka masaajidka xaggiisa hore iyo masaajidka xaggiisa dambe waa midigtii iyo bidixdii hore un ayaa ay leeyihiin culimadu saasay markaa ku fasirayaan baabun yabiitu bimina yabiitu makkata layaaliya mina baabu man yabiitu bimakkata layaaliya minan habeenada mino loo haydo koob iyo toban labiyo toban saddex iyo toban qof baa loo ogol yahay inuu maka iska joogo waa kuma kii buu sharxayaa can ibni cumara qaala wuxu uhi ista'dana alcabaas cabaas ibnu cabdilmualib oo rasuulka adeerkiihi fasax buu weydiistay nebiga an yabiita inuu uhoydo bimakata inuu uhoydo layaaliya minan habeenadii mino loo hoyan lahaa anigu aan uhoyda buu yihi rasuul allah maka sababtuna min ajli siqaayati waraabintu ummadda samsamka ka waraabinaya daraaddeed faadina lahu rasuulku wuu u fasaxay sala allahu calayhi wasalam marka dalkaana waxaa kaaga muuqday qofkii cudurdaar leh ee ama cudur hayo ama maslaxad caama ummadda u haya in laga fasaxayo hoyaatinka mina wuu u hoyan lahaa habeenka koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka oo waajib ahaa tuurashada buurahana laba maalmood inuu isugu soo ururin karo saddexdii buurood oo maalin laga dhaafayo taqdiim iyo ta'khiir isagoo samaynaya taana waynu soo marnay waxay taasina muujinaysaa inaanay arkaanta ka mid ahayna waajibaadka yihiin maadaamay aqbaleen niyaabo iyo taqdiim iyo ta'khiir iyo in dee qofkii laga fasaxaba taasina waa masalo kaloo muhiima oo ummaddii dee haddii la odhan lahaa iskaga kaalay cabaasoo ha waraabinayni dee fawdaa ka dhici lahayd oo tartiibtaa dadka ka lumi lahayd ile maamulku waa muhiim baabu salaati biminan salaada mina mina haddii la joogo maalmaha mina ama maalinka xajka u horeeya sideedaad ha noqoto ama maalmahan ka dambeeya xajkaba ha noqotee u dambeeyee ayaamu mina salaadaheedu mayay dhammaystiran yihiin mise way gaagaaban yihiin miyaa la jamcinayaa mise salaad walba meesheedaa lagu tukanayaa taa jawaabteedii baynu xadiidkan saxiixa ku arkay can cabdiraxmaan bni yaziida qaala sallaa cuhmaanu biminan arbaca cuhmaan ibni cafaan wakhtigiisii afar buu tukiyey ragcadood salaadihii afar afarta ahaa isagoo mino jooga fa qaala cabdullaahi waa ibnu mascuud cabdullahi ibnu mascuud baa waxau yidhi sallaytu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam rakcatayn nebiga laba ragcadood baan la tukaday markii mino uu joogay ayaamu mina duhurka casarka iyo cishaayiga wa maca abi bakrin rakcatayn abubakr waktigii uu noolaayo madaxda ahaana labalabaanu tukanay wa maca cumara rakcatayn cumar waktigiisiina labalabaanu tukanay wa maca cuhmaana sadran min imaarati qaybtii hore ee imaaradiisa dhowr iyo toban sanuu ayuu amiir ahaa labiyo toban sana intii hore iyadana laba ragcadood buuna tukin jiray uma atamaha cumaan unbaaba dhamaystiray markii dambe uma tafaraqat bikum kadibna waxay idinla kala tagtay buui dad yahow aruqu wadooyinkii oo intii hore dee sunahaasaa lagu midaysnaaye markuu cumaan sunaha ka tanaasulay idina waxbaa ka tanaasusheen buui oo qaarna wadadanay mareen qaarna wadadan qaarba dhan bay isu yaro qanciyeen buui halkaasaa inaga inaga bilaabmay buui falawaadidtu waxa aan jeclaysan lahay buui anna lii inuu ii sugnaado min arbaci rakacaat afar ragcadood beddelkood rakcatayni mutaqabbalatayni laba la aqbalay oo la ayaan ka jeclaan lahaa afar marka falawaadidtu anna lii inuu ii sugnaan lahaa rakcatayni mutaqabbalatayn laba la aqbalay inay ii sugnaan lahaayeen baan ka jeclaan lahaa min arbaci rakcaat bedela arbaci rakcaat halka imika afar aanu tukanay laba la aqbalon baaba iiga wanaagsanaa buui labadu waa sunnihii nebiga afartanna ma aha buu leeyahy macnaheedu markaas waxa weeyaan isaga laftiisu sida xagga dambe ku sugan kama hadhine wuxuu arkayaa inay gaabintu ka fadli badan tahay oo hadigii nebiga tahay dhamaystirka wa fii riwaaya ana cabdallaahi salla arbaca cabdilaahi laftiisa afar tukaday oo sidan haddana leh qaala faqiila lahu waa loo yidhi maxaa lagu yidhi dee waxaan lasoo sheegaa wax laga weydiiyey oo waxaa la yidhi faqiila lahu waxaa lagu yihi cibta calaa cumaan cumaan hadda waad dhaliisha oo waxaad ku dhaliishay inuu salaadii afar afar tahayda nebigii iyo khulafadu gaabiyeen dhammaystiray uma sallayta arbacan adigiina afar baad ku raacday oo qowlkaagi iyo ficilkaagi u iskhilaafay qaala wuxuu uhi alkhilaafu sharun war khilaafkaa balaaye ah khilaafka ayaa balaaye ah sidaas sidaa markaa wuxuu leeyahay anigu waxaan arkayaa inay fadli badnayd in laba laga dhigo laakiin waxaan arkayaa inay jaa'is tahay ay bannaan tahay afartuna waxaanaan wixii fadliga badnaa u yeeli waayey haddaan cusmaan oo madaxweynihii muslimiintaa ka goosto dadunbaa i raaci markay dadi raacaanna dee haddii dadkii qaybsamay diintii baa lagu qaybsami midnimada ummadda anoo ilaalinayaan shaygii afdalka ahaa ka tanaasulay buui laakiin taa macnaheedu maaha inaanay jaa'is ahayn ama wax bannaan aanay ahayn in la dhammaystiro in la dhammaystiro wuxuu ku qanacsanya inay jaa'istah waayo waxaan ansaxaynin asxaabigu ma yeeleen oo salaaddu haddaanay ansaxayn dee ma tukanayo idan inay ansaxayso oo jaa'istee wuu arkaya laakiin afdalku waa siday sameeyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo khulaf labadaa khaliifa ka dambeeyey cumaan laftiisu intii hore uu ka mid ahaa waxay muujinaysaa marka safarka laftiisa inuu qofku dhammaystiro wax u bannaan weeyey qofka waxaase kasii afdalsan inuu qofku gaabiyo waxa khilaaf ku jiray sidaynu horeba usoo sheegnay gaabintan la gaabinayo maalmaha mine labalabada la tukanayo iyadoon la jamcinaynina salaad walba meesheeda lagu la dhigayo maxajka dartiiba mise waa safarka daraadii culimada waxay u badan yihiin waa xajka daraadi taana waxaa daliil u ah reer maka way la tukan jireen salaada oo gaaban rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidkan soo socdaana daliil u ah baabkan soo socda baabulqasri liahli maka can izuhriyi ana cuhmaana bna cafaanin atama salaata biminan cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waardaa mina ayuu ku dhammaystiray salaadii xadiidkana markaa wuxuu kaaga jawaabayaa ama afarkani sababta uu cuhmaan berigii dambe uga u dhammaystiray salaada waa min ajli alacraab reer miyiga daraaddood liannahum kauruu caama idin kauruu way bateen reer miyigu caama idin sanadkaa isaga ah fa sallaa binnaasi arbacan dadku afar tukiyey liyucallimahum si u baro anna asalaata arbac salaaddu inay afar tahay ummaddan ayaa amiirulmu'miniinkii sanadkan un kusoo beegmay warbixintii baa la qaadanayaa waa la siiyey waa sanadkii u badnaa ee reermiyigu soo xajay baa la yidhi aragtidiisa dheer daraaddeed wuxuu idhi dee nimankaasi waxay naga arkaan unbay naga qaadan doonaan marka wuxuu isbarbar dhigay in salaaddii oo labaa oo gaaban intuu tukiyo reermiyiga salaaddiiba shaki ka galo iyo inuu baro oo u dhammaystiro si ay u ogaadaan salaada faralka ah marka wuxuu ihi waajib intay ku gaboodfali lahaayeenay salaadaa nimankaasi barh goosan lahaayeen ile waxay deliisanayaan odhan laha war amiiruulmu'miniinka aanu aragnoo labuunbu waday annaga laba labuunbuuna tukiya wax saddexa maqrib unbaa jiray afarta kaleba midlabay ahaayeen bay odhan lahayn waa nimankaasi iy qalloocan inay qallooc u gelin masaladu waa dhammaystiraya buui marka ijtihaadkii cumar ee cuhmaan halka uu ku salaysnaa ayuu ka jawaabay altaabiciyu ljaliil min aclam taabiciin moxamed ibnu shihaab azuhri raximah اllah sababtiina waa taasoo cudurdaarkaasuu lahaaday baabu lqasri liahli maka gaabintii salaada maalmaha mino la gaabinayey oo reer maka u sugnaatay can xaarisata bni wahbin alkhusaaciyi wa kaanat umuhu taxta cumar cumar baa qaday markii dambe guursaday fawaladat lahu waxay u dhashay cubaydallah ibna cumara markaa carruurta cumar bay walaala yihiin qaala wuxu uhi sallaytu maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam bimina nebi maxamed anaa mina kula tukaday waannaasu akaru maa kaanuu dadkuna waa markay u badnaayeen fasallaa bina rakcatayni fii xajat lwadaac laba ragcadood buuna tukiyey annaga xajat lwadaac waa salaadii afar afartaha qaala abu daawuud baa wuxuu yihi sababta uu halkan u keenu u daliishaday isaga oo sheegaya xaarisatu bnu khusaaca ninkan la yidhaahde xadiidka nebiga ka warinaya daaruhum bimaka daartoodu makay ku taallay macnaheed waa maxay wa daaruhum bimaka ama haadaa xaarisatu bnu khusaaca weeye oo markaa khabar mubtadiisu cadfinya laga dhigo ama wowga meesha laga saaro xaarisatu bnu khusaaca daaruhum bimaka ninkan xadiidka warinaya magacaa la yidhaahdo gurigoodu maku ahaa ama haadaa xaarisatu bnu khusaaca wa daaruhum bimaka xaafadoodu makay ahayd intaas waxay ku faa'iidaynaysaa tarjamada iyo ba iyo xadiidku si uu isu qabto oo ninkan isagu wuxuu yidhi uun nebigaana tukiye annagoo aada u badan reer makana ku badan yihin weey laba ragcadood bu xajatulwadaacna tukiyey annaguna waa la tukanay wey ayaamu mina dee taa horeba waynu usoo arkayna maxaa soo kordhay sheekhu waxa soo kordhay buu ku yihi ninkanaa reer maka ahaa ninkani hadduu reer maka aha reer makana way gaabinayaan hadday gaabinayaan salaaddii maxaa loo gaabinaya ma safar daraadii ila safarba may gelina halkan mashaacirtan oo agtoodaabay soo wareegeen waa xajka daraaddii baabu fii rabi ljibaar waa la sii socdaa xajkii baa sii dhammaanaya camaladiisi buuraha tuuristoodii baa la maraya iyo habkii loo tuurayay buuraha عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أسبحي تري نبي قال أركي يمر الجمرة من بطن الواد بورتو توري بنع ضوح ضوح بيركيس muuqaal kana hore aynu soo sheegno marka uu qofku mino ka sii socdo xaramka u socdo ama kacbada xaggeeda dooxani bidixdu ka qabanaya biyo shubka buuruhu waa bidixda saa daraaddeed dhinaca dooxa hadduu ka tuuray bidixduu ka maraya wey buurta dhinaca bidixda isagoo ka maraya ayuu sidaa dhinaca midigta u tuuray wa huwa raakibun gaadiidkiisii buu fuushan yahi yukabiru maca kulli xasaah xabad kastoo quruuraxa markuu tuuraya allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar saasuu leeyay iyadoo murataba wa rajulu min khalfi nin ka dambeeya oo xokaynihiisi iyo asxaabtii gaadiidka la fuushanayd yasturuhu wuu qarinaya daayar asxaabi inay la socdaan baynu soo marnay fasa'altu can irajul ninkan xagga dambe ka asturaya ayaan weydiiyey faqaaluu waxay idhahdeen alfadlu bnu lcabaas inankii lay odhan jira weye markaa dee wuxuu ka asturayaa qoraxdii ayuu ka asturayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ama dadkii xagga dambe qabsan lahaa su-aalo weydiin lahaa buu ka hakinaya sida cillada xagga dambe wasdaxama annaas dadkiibaa cidhiidhiyey rasuulka cidhiidhi bay ku sameeyeen فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وحولي أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا واردبوا قاركين ككوا كليو لين أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا معناها زحمدي يعريري أيو كلت لنا يا وحول واها استلنا دي وإذا رميتم الجمرة مركب بورتة تورتان معناها توريسان فرموا بمثل حصى الخذف quruuruxa finiinka quruuruxiisa oo kale ku tuura hana isdilina markaa rasuulku wuxuu ku caddeeyey sala allahu calayhi wasallam xadiidku wuxuu inoo caddeeyey aan idhaahdo kayfiyadda buurta loo tuurayo inay tahay hadday qofka u suuro gelayso inuu bidixda ka maro kayfiyadda suuragalkaa waxaa ka mid ah inuu qofku isagoo gaadiid fuushan uu tuuri karo waxaa kaloo ka mid ah in dadku ay isdixaamka yareeyaan isdixaamka cidhiidhiga oo ummaddu ay tartiib iyo nidaam yeelato oo cidhiidhi abuur aanay noqon iyo xaalad abuur iyagu saxmadda waa inaanay abuurin waxaa xadiidku muujinayaa waxyeelada muslimku inaan lagu xalaashan karaynin camal baan gudanayaa falal iyo sunno mid kastaba ha ahaado amarkaasuu rasuulku nahyigaasu siiyey ha istilina waxna ha isyeelina haddaad aragto waktigiioo sii dhammaanaya iyo muslimkiioo ku dhimanaya iskaga joog kuwa dilaya ha ka qayb gelin waxaa la yidhaahda quluwigiiyo xadgudubka in dadka laga daayo ugu horeyna waxaa lagu tuuri karaa waa dhagaxun dhoobo ma aha nuurad ma aha sibidhna ma aha intaba meesha waa lagu arkaa laakiin waa xajar maaddo ka soo jeeda dhagaxa wey dhagaxaasina waa inuu yalaado can sulaymaan bni camr ibn axwas can umihi qaalat ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam cinda jamrati alcaqabati raakiban gaadiid buu fuushan yahay nebigu buurtan caqabo la idhaahde saddexda buurood xagga maka u xigta taana wuu ag joogaa waa ti u shishaysa wara'aytu waxaan arkay asaabicahu bayna asaabicihi dheh farihiisa dhexdooda xajaran dhagax baan ku arkay faramaa wuu tuuray warama naasu dadkuna way tuureen waa dad dhagaxii uu ku hayay faraha hore saddexdaa faroode hore uu ku hayo ku tuuraya wey muuqaalka kabaradeedu si cajiib ay u haysa dhagaxu farihiisuu ku jiraa isagaa u aftaxaya ummadda wuu u bilaabayaa lakin waxay iminka ruuxaa dumarka ahi caqliyadeeda inta ay arrinkiisu waafajisay xadiidka odhan iyadaa warinaysa waxay soo warisay nebiga oo dhinacii uu ka tuuray gaadiidkuu fuushanaa ciddii gaadiidka la fuushanayd xaaladda dadku caynka ahayd ereyadii uu yidhi iyo inuu isagu ummadda u horreeyey oo u bilaabay ilaa toban shay wax ku dhow ayay mar keliya soo maqalkeeda iyo muuqaalkeeda ay ku soo qabato saas wadda diyaarsan ba ilaahay u diyaariya diinta inay soo naqliyaan asxaabta can sulaymaan bni camri ibn axwas can umihi biisnaadihi fii mili hada zaada wuxuu ku daray isaguna xadiidkaa hore walam yaqul cindaha walam yaqum cindaha halkaa hore iyadu tidhi buurtaa agteeduu joogay intaasi kuma darin can ibni cumara annahu kaana ya'ti aljimaara fi alayaami ahalaaati saddexdan maalmood ee ka dambeeya maalinka ciidda ibnu cumar baa buuraha yimi iman jiray bacda yowmi naxr maalinkan ciidda saddexda ka dambeeya waa yowmu alqar yowmu alnafri alawal yowmu nafri thaani saddexdii magacyadaa lahaa maashiyan daahiban waraajican yaatii wuu imanayaa maashiyan isagoo lugaynaya daahiban xaaluu iyo kiisii soconayo waraajican iyo isagoo soo noqonayaba wuu lugaynayaa buuraha markuu sii tegaya iyo markuu soo noqonayaba labada jeerba macnaheedu maaha inuu kala dugi jire saddexdaa maalmood waxaa fadli badan in la lugeeyo ilaa waxaa lagu soo noqonayaa mina masaafad weyn ma aha wa yukhbiru ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam kaana yafcalu dalik nebigu inuu sidaas samayn jiray buu sheegay xadiidku waa marfuuc markaa mawquuf cala bni cumar maaha ficil ibni cumar un maaha waa nebigu marfuuciyo u gaadhsiiyey waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa markaynu isla akrina xadiidkaa hore ee gabadhaasi ay warinaysiiyo kan ibnu cumar uu warinayo maalinka ciidda ee tobnaadna in fuullimaadku fadli badan yahay maalmaha dambena lugayntu waa qofkii dee gaadiid uu suuroobayo عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يم- يرمي على راحلته يوم النحر مالك عيد قاريب كيسوف وشنان يقول وحو الله يا رسولكم لتأخذوا مناسككم عمل الذي نسي أو قالتا فإني لا أدري أنه ما أوغي لعلي لا أحج إن أنا سوحة شنبا لغيابا بعد حجتي هذه xajkayga kan ah inaana soo xajin baaba laga yaaba wasadaqa rasuulu sala allahu calayhi wasalam masaladii hore aynu soo sheegnay xadiidku waa yidhi ee ahayd yowmu naxri in gaadiid la fulaa fadli badan laakiin sababta uu u fulay nebigu ayaa culimada qaarkood ay leeyihin dee way fadli badanta qayb ka midina waxay leeyihiin maye maalinkaas saxmadda oo badan daraaddeed buu nebigu u fuulay iyo maadaamuu yahay maalinkii ugu horreeyey buuraha la tuuraya si uu dadka u tacliimiyo taana waxay ku sababeeyeen cillada u fiirso lita'khuduu manaasikakum xaggay cillo u tahay waxay cillo u tahay yarmii calaa raaxilati gaadiidkiisa dushiisuu ka tuurayay muxuu u tuurayay ama maxaad gaadiidka u fuushay lita'khuduu manaasikakum macnaha si aa ii aragtaan oo iga qaadataan camalkiini ilaa haddii uu libdho la arki maayo marka ma fadli badna saddexdaba in la lugeeyaa fadli badane maalintaa nebigu wuxuu u fuulay gaadiidka si loo arko oo casharo dadka u siiyo ayay leeyihin qayb ka mida culimada waxaa kaloo nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam inuu anbabax yahay oo ilaahay uun sii ogeysiiyey waayo dee waa kii lahaa ummadayda ilaahay calaamooyin buu iiga muujiyey astaamo calaamooyinkaa marka aan ku arko waxaa la yidhi istikfaarun sahay qaado idaa jaءa nasru اllah wاlfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin اllahi afwaaja saddexdaa calaamadood kol haddaad aragto waxba ma hadhine fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu adiguna intaas samee xamdigiiyo istikfaarta intii buu badiyey markaa tee dabcan caamulwufuud baa ka horreeyey sanadkii wufuuddu ay isgaalabaxayeen ee sagaalaad sanadkii sideedaad markuu maka safeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam wufuuddii oo dhan yadkhuluuna fii diin illaahi afwaajan meel walba maar kol haddii xaruntii la qabsaday waxa mahadhin bay qolo waloo kuurka kusii jiray ama godmulaca way ka soo baxeen waxay dhahan carab maka laga qabsadayba wuxuu hadhay warina mariya nabiga aan ku biir calayhi salaatu wasalaam raggii dee aragtida dheeraana intaanu maka xorayninba baabay sii sii islaameenba khaalid ibnu waliid iyo camr bnu caas iyo sanadkii sideedaad bay islaameen laakiin waxay islaameen iyada fadxu maka ka hor oo kuwii jidka iskaga sii darmay waxa uu markaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam camalka in rasuulka laga qaatay inaan sixidiisu ku xidhantay dhowr iyo siddeetan habeen kadib baanu sii noolaa nebigu calayhi salaatu wasalaam عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى بورت قاليد كدشي سكتوريا وقت برقاء فأما بعد ذلك مالك أنت كدم بيت فبعد زوال الشمس فبعد معناه وحي كده أنت فرمى الجمرات بورها وحو توري بعد زوال الشمس قرحض مركي لاحة كده markaa qofku inuu waktigaa sunnaha ku dadaalaa wanaagsan kol haddaanad cudurdaar lahayn ood xoog tahay waxa fiican sunnaha nebiga inaad ilaalisa calayhi salaatu wasalaam oo aanad ruksadaha dadka maatida urursanin allahuma ilaa da inaad maati wada mooyaane iyo dad ducafa ah oo fuqahadu waxay leeyihiin haddii ducafada loo fasaxay wakhtiyada qaarkood inay socdaan iyo meelaha qaarkood qofkii wadayna waa la xukun leanna ma kala fuqi karaan qofkii daciifka ahaa adugu iska tag adaa lagu fasaxaye ninkuu islaantiisii iyo kii indhaalaa iyo wixii uu lug dadkii uu lugaysiinaya maatida ahaa hadduu idhaahda idinka waa laydin fasaxaye iska socda sawku waa kala lumay niyadin bay isu helayaanba waxba umuu kordhino uga daree marka ha iska jiito oo ruksaddii uu la qaadanayaa bayna amaa qofkii aan cudurdaar lahayn inuu tartiibtan ilaaliyo barqada tuuro oo maalmaha kala gelinka dambe tuuro saasa afdala can wabara qaala sa'altu bna cumara متى أرمي الجمار ابن عمر أيان سؤالون كوري قرما براتورة قال وحر إذا رمى إمامك فرمي إذا رمى إمامك مركا مدحوينها قطورة بورها فرمي التور faacadtu calayhi اlmasala masaladii baan ku celiyey faqaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu hayna taxayanu kuwa eegta zawaala shamsi markay qoraxdu bartanka ka baydho faidaa zaalat ishamsu qoraxdu markay bartanka ka baydho ramayna markaasaanu tuuri jirnay waa maalmaha saddexda ah ee ka dambeeya ayaamu tashriic maalinka ciiddana waynu soo aragnay marka asxaabta iyo salafka iyo ahlu sunnaha ridwaan ullaahi calayhim waxaa hadyigooda ay ahaayeen ummaddana ay ku tarbiyeyn jireen mukhaalafaad sharciba ha jiro in sharcigaba la khilaafa ha jirto wixii aan lafjab ahayn ama aan xaaraan lagu dhacay ahayn ama aan waajib iyo rukni laga tegay ahayn ee mukhaalafaadkaa sahlana madaxda way ku raaci jireen waxa kale oo ay ku daba tukan jireen wahum fujaar iyagoo macsiyo ku jirana way ku tukan jireen mar haddaanay macsiyadaasi gaalnimo ahayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu shardi ka dhigay in madaxdii lala socdo in lam yura fiihim kufrun bawaax mar haddaanay gaalnimo cad oo ilaahay xaggiisa xujo looga hayo samaynayn markaa mukhaala waxyaabaha sharciga ay ku khilaafayaane sahlan in lagu raaco hadday faasiqin yihiin in la iskaga daba xidhnaado waxaasoo dhan waxbuu nebigu ka taxadiraya calayhi salaatu wasalaam qofkii haddii markii u horreeyeyba la khilaafo isagiina uu awood leeyahay awooddaas awooddiisii wuxuunu kusoo jeedinayaa dadka muslimiinta ah ooba kuwaa isku jabayba foos burbur iyo dhoon jabtay ayuunbaa ka dhacaysa cadowgiina isagoo washireeyu sida waraabaha soo gelaya waalkhilaafu sharun kullu ibnu mascuud baa wuxuu leeyahay khilaafkaa balaaye ah waxaanan ku qanacsanayn baan ku raacay cumaan si aanan khilaaf u samaynin xajaaj binu yuusuf oo saaxiibkiisii qaaliga ahaa ibnu cumar soo dilay oo uu ka waani yihi waar hadilina ka daa oo kacbadii soo dumiyey ayaa calankii xajka sida haddana oo dadkii xaji siinaya ibnu cumarna waxaa lagu amray inuu ninka noocaasa xajka tusiyo oo daliilu u noqdu ihaa halkanaa la maraya halkanaa la maraya wuu ku qasbanaado muu khilaafino wuu raacay oo wuu tusiyey marka aafaaq iyo aragti waasica oo aada u dheer bay asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim ku socdeen iyadoo taasina tahay hadyi aynu kaga dayanayno oo maxaa qofkan lagu khilaafi karaa goormaa lala dagaalami karaa goorma ayaa la iska daynaya intuu ilaahay dilaya la isaga dul qaadanaya ila dhan unbuu uga dhaqaaqaya meesha kamuu bixine waxyaaba badan muwaasanada noocaasi kolle waa dee fiqi badan oo waa waxyaaba badan oo caqiidadana lagu xuso iyo maraajicda usuusha waa dadka muslimiinta wallahu aclam